subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa subax talaada bisha meey waa koob iyo labaatan sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitir been iyo bogga v o a somali dot com afrikada bari saacaddu haatan waa lixdii iyo barhkii aruurnimo halka ay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii barhkii habeennimo idaacadda saakii caalamkana waxaa idinaya anigu waa maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga ucid ee somalilan faysal cali waraabe oo guddoomiyaha wadani cabdiraxmaan cerro ku eedeeyey in somalilan uu sawir xun ka bixinayo
marka cabdiraxmaan baan tusinay inaanu dee aanad xalka somalilan aanu oolinaya khilaafki wixii inay nairobi oolin soomaaliya dhexdeeda yaal dadkana wuxuu ugu sheekaynayo o leeya lacag ha bixinina waa laisdilayaan inaan waxba laisdili manu sheegin
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda kanada oo malaayiin dollar u qoondaysay ilaalinta goobaha cibaadada dalka jabuuti ay ku soo badanayaan dadka sida gaarka u shaqaysta
hay-ad soomaaliya oo fadhigeedu yahay dalka jarmalka oo kaalmo u fidisa carruur danyar ah oo soomaaliya ku sugan waraysi aynu la yeelanay aabbaha dhalay saddex carruura oo toddobaadkan ku dhaawacmay rasaas lagu furay baabuur ay la socdeen gudaha magaalada muqdisho qodobadaasi ayaannu idinku haynaa idaacadda saakiya caalamka marka horese warkii caalamka
dowladda kenya ayaa dalkugal u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya kuwaas muddo saacadaha ku xanibnaa garoon ku yaala gudaha dalka kenya wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee soomaaliya cismaan libaax ibraahim ilyaas cali xasan oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo xubno kale ayaa wararay v o edu heshay sheegayaan inay ka mid ahaayeen xubnaha dowladda soomaaliya ka tirsan ee loo diiday dalkugalka ay xubnaha diblomaasiyiintu ka qaataan garoomada dalka kenya cismaan libaax oo v o a la hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay jirto balse uusan diyaar u ahayn inuu bixiyo waraysi waxa uu sidoo kale v o a u sheegay inay sugayaan diyaaraddii dib u celin lahayd soomaaliya warka qaar ayaa sheegaya in xubnahan ay doonayaan ka qaybgalka shir saaka ka furmaya nairobi oo ay si wadajir ah uga qaybgeli lahaayeen qaramada midoobay midooda yurub igaad soomaaliya etoobiya iyo dalka kenya dowladda soomaaliya ayaan weli warar rasmi ah ka soo saarin dhacdadani ay la kulmeen xubnaha dowladda soomaaliya matalayay
dowladda iiraan ayaa sheegtay isniintii shalay inay sii kordhisay xajmiga awooddeeda yuraniumka xilli dagaalka afka ee u dhexeeya washington iyo tehraan u muuqdo inuu sii yaraanayo mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in barnaamijkaasi uraniumka aan loo adeegsan doonin hab ciidan madaxweyne iiraan xasan ruuxaani ayaa laba toddobaad ka hor shaaca ka qaaday inuu ka baxayo qeybo ka mid a heshiiskii lixda dowladeed ee nukleyerka iiraan heshiiskaas ayaa sidoo kale waxaa ku jira shuruudo dul saaraya ama shuruudo dul saarnaa cadadka uraniumka dalka iiraan ay ka iibin karayso dalalka kale ee dunida
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanayseena waa v o a nu gudagalno qodobada kale idaacadda saaka aan idinkugu hayno saraakiil ka tirsan labada xisbi ee kulmiya iyo cid ee markaa somalilan ayaa booqday dalka kenya halkaasoo ay kula kulmeen danjirayaasha dalalka somalilan ka taageera doorashooyinka gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo wafdigaasi ka mid ahaa ayaa eed u jeediyey gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro isaga oo ku eedeeyey inuu aragti aan sax ahayn ka bixinayo somalilan iyo doorashooyinka warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakule wafdi ka socda xisbiyada kulmiya iyo ucide somalilan ayaa kulan kula yeeshay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya safiirada dowladaha somalilan ka taageera arrimaha doorashooyinka sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe
waxaan u nimi wadamadan deeqda bixiya naga caawiya xagga magaranasaaye doorashooyinka ayaanu soo abdeedgaraynay horumarkan ka gaadhnay wadahadaladii asxaabta iyo arrinta commissionka oo waxaa halkan hore u yimi magaranasaaye cabdiraxmaan cabdiraxmaan baa markaa wararkan waxaa la weeye inuu warar negativa siiyey dalka uu dadka ka bajisiyey tii baan u sheegnay aan somalilan wax dhaqa wax xumaanoo ka dhacayayo qabali dilya aanu jirin hadduu cabdiraxmaan shaksiyan yidhi doorasho ayaan la gelin dadku diyaar u yahay doorasho marka cabdiraxmaan baan tusinay inaanu dee aanad xalka somalilan aanu oolinaya khilaafki wixii inay nairobi oolin somaaliya dhexdeeda yahan dadkana wuxuu ugu sheekaynaya u leeyahy lacag ha bixinina waa la isdiliyaan inaan waxba la isdili maanu sheegin tan kalena waan la kulanay waad aragtay inaan la kulanay dowladdii eebaankii insha allahu tacaala waan la kulmi doonaa rag kaloo heshiin badan oo madaxa oo magaranaysaa oo reer oo reer kenya ah waxaan doonaya inay xafiiskii furtaan insha allahu tacaala inaan xiriirkii soo ceshano inaan commonwealthka haddii la idhaaha ay naga abaaniyaan si aan commonwealthka uga noqon lahayn faysal cali waraabe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in aanu guddoomiye cira diyaar u ahayn inuu ka qayb qaato isaga iyo xisbigiisuba doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee dabayaaqada sanadkan marka waanu ixtiraaminaa laakiin cabdiraxmaan waxaa ka go-an inaan doorasha dhicino dalkanu saa iskala hadlaado hawlaha kaleo dhan toddobadii waa la ogolaaday sagaalkii waa la ogolaaday bal wuxuu cabdiraxmaan ka cabanayo dadku markhaati yaanu gabdho finland u caabay dhinaca kale afhayeenka xisbiga wadani barkhad jaamac batuun oo la hadla idaacadda v o a ayaa u sheegay in eedeymaha faysal cali waraabe u jeediyay xisbigooda iyo guddoomiyahooda aanay waxba ka jirin cabdiraxmaan cirro waa guddoomiye xisbi mucaarid marka la leeyahay waxbuu xidhay ama waxbuu furay madaxweynihii dalka ma aha oo dee xukuumadda dalka awaamir bixisa qolooyinka international communityga la yidhaahdana cidda cilaaqaadka koowaad ay laleeyihiin waa hadda cidda talada dalka haysan loo egmado dastuurkuna qodobka toddobiyo soddon wuxuu sheegayaa awoodda dalka inay mas-uuliyadeeda hayso xukuumadda hadda talada haysa marka de xisbi mucaarid oo la yidhi international communitygii buu soo xidhay oo meesha la yidhaha dalkii buu soo xidhay oo de awood aan aanu xisbigu lahayn oo mid xukumiya meesha hadda ka muuqata marka xigtada faysal waa nin odaya oo aan shaksiyan iyo xisbi ahaanba dee ixtiraam u hayno laakiin de waxaa fiican qofka biniaadamkii inuu xuquuqda qofka ilaaliyo xaqiisa dhowro xurmadiisa asaasiga ilaaliyo iyo deeqbixiyaashuna way arkayaan cidda aan doorashada rabin ee dalkan khalqalka gelinaysa xukuumadda inay tahay xisbiga u cidna weli de mowqif cad uu qaadan kari lahay eeg khadar maxamed cakule v o a hargeysa
subax wanaagsan markii la dhegeystaan dhammaantiinba ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay dowladda kanada ayaa sheegtay in malaayiin dollar ay sannad walba ku bixin doonto xoojinta amniga goobaha lagu cibaadaysto oo masaajidaduna ay ku jiraan tallaabadan dowladdu qaaday ayaa imanaysa xilli ay goobo cibaado dhowr ahi ay xilliyadii dambe la kulmeen weerar kaga yimid kooxo xag jira weeraradaasi oo dad badan ay ku dhinteen imaamyada masaajidda magaalada toronto ayaa soo dhoweeyey arrintaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray waryaheena magaalada toronto xuseen nuur xaaji tan iyo weerarkii masaajidda new zealand bishii maaj ee sanadkan muslimiinta ku nool dalkan kanada waxay ku jireen feejignaan halka masaajid badanna amnigooda aada loo adkeeyey hadda dowladda kanada waxay ugu talagashay goobaha lagu cibaadaysto oo masaajiddu ay ku jiraan ilaa toban milyan oo dollar sanadkii si loo xoojiyo amniga sidaasi waxaa v o eda u sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada axmed xuseen xilli masjidka alrawda ee xaafadda laga soo doorto ee york south weston uu kula afurayay qaar ka tirsan soomaalida
baa laga dhigay waana fund oo masaajid walba iyo kiniisad walba iyo meel walba ilaahay lagu caabudo u furan oo ay xareyn karaan waxayna ku saabsan tahay wixii security maalan masaajidkan oo kale haddii securitygiisa uu u baahan yahay in upgrading lagu sameeyo in la xoojiyo fankaas barnaamijkaas lacagtaas oo loo qoondeeyey bay dowladda ka codsan karaan waana loo dhammaystiri karaa sheekh bashiir sheekh maxamed nuur imaamka masjidka alrawda ayaa tilmaamay in baahi weyn loo qabo xoojinta amniga masaajidda gaar ahaan xilligan oo uu sii kordhayo islaam nacaybka arrinta new zealand siday u dhacday masaajidaha dhammaan canada iyo all over the worldba waxaa ku jireen cabsi foojigsanaan oo ah waxyaabahaas inay dhacdo laakiin waxaa mahad leh bacd allahi subxaanahu wa tacaala government of canada oo maxaa la yidhaahdaa sameysay ilaa ten milyan in lagu ilaaliyo amniga masaajidaha ka waxaa ma hadlay rabbi subxaana wa tacaala uma waxaan leeyahay xukuumadda canada arrintaasna waxay sahlaysaa in aan helno dad aan tababarano ama qalabaad dhigano masjidka ay maxaa la yidhaahdaa lagu sugo amnigii wax la mid ah marka runtii waa arrin aada u wanaagsan oo hooshaasi ay ka qayb qaateen dad fara badan waxaana kuma hadlahay haddana mar labaad xukuumadda canada dad badan ayaa aaminsan in helista qalab lagu xoojiyo amniga masaajidda iyo tababaro ay helaan dadka muslimiinta ah ee maamula ay sahli karto ogaanshaha kuwa maleegaya dhibaataynta muslimiinta dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid a daahir axmed maxamuud oo ka mid a imaamyada masaajidda magaaladan toronto waxaan u malaynayaa lacagta ay ku deeqda dowladda canada oo ay ugu deeqda masaajidada in ay wax badan ka tari doonto xagga sugitaanka muslimiinta iyo dadka masaajidada ku dukanayo taas oo mataqaanaa ay diili gelinaysa inay masaajidadu isku tashtaan islamarkaana ay helaan dad mataqaanaa ay tababartaan xagga amniga iyo ilaalinta masaajidada aad baan noogu mahad celinaya dowladda kanada waxay ku celcelisaa in islaam naceybku uusan boos ugu bannaaneyn halkan xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale saddex arday ah oo walaalo ah oo iskuul ku sii jeeday ayaa toddobaadkan ku dhaawacmay gaari ay saarnaayeen oo uu rasaas ku furay nin hubaysan oo la sheegay inuu ka tirsanaa askarta dowladda soomaaliya falkan ayaa ka dhacay xaafadda tabakaayo madoowe degmada dharkenley ee gobolka banaadir saddexda arday ee dhaawac soo gaaray ayaa kala ahaa safiyo daahir hodan daahir iyo zakriya daahir haddaba aabbaha dhalay caruurtaasi oo lagu magacaabo daahir aadan cabdiraxmaan ayaa falkaasi uga waramay waryaheena cabduqaadir samakaab oo khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray ha ilmaha waxay wax usoo gaareen ilmahaas markay gurigii ka tageen waxay aadeen iskoolkooda oo ay dhiganayeen oo ka dhiganayeen iskoolka madiino dhexdeeda ay ka dhiganay iskoolka ayay aadeen iskoolka markay aadeen oy baska saaran yihiin bas d l ay raaceen oo iskoolka agtiisa looga dego marka meel dhex marayaan tabakaamadoo meel la dhaho niman baabuurta wax ka qaata ayaa baabuurtii baabuurkii gaariga ilmaha ay saarnaan gaarigii wuu dhaafay ilmihii markuu dhaafay mid meesha taagna kamid oo qorya haystay ayaa akfodisaba ayaa baabuurkii xabadeeyey markuu xabadeeyey gabdh gabadheeda gaba kamida dhabarka ayaa xabadaha ka qabsadeen laba kalena baabuurkii ordaayo ilaa xabado markay dhaaan gaariga waa laga wada carar waa laga wada degay gaba gabadh ka midna baabuurka iyo wiilna baabuurka iska tuureen gabadh dhabarka ayaa wax ka gaareen wiilna jilibka ayaa wax ka gaareen isagana kadib mataqaanaaye dad islaamiyeed oo meesha maray marka laga kala cararay gabdha ilmaha arday oo kale oo iskoolaada ayaa usoo leexday oo bajaaj u kareeyey oo qaaday markay dhexda sii madaay soo waceen waxay dheen adeer macaani ilmahaga dhaawac waay isbitaal madiina wadnaa nooga daba imaa ugu yahdeen meeshaan ka cararay isbitaal madiinaan tegey nin oo hadda ka hor wiil xabad nooga saaro oo meesha joogaan raadinay gaalkacyo nin kale waxay dhahan shaqada aniga maanta ma lihin beri wax ka dambaan soo gelaynaa halkaasaan marka kala cararay isbitaal shaafican la tegey isbitaal shaafic markaan tegey halkaasa ilmihii mataqaana lagu qaabilay iskaan la saaray raajo la saaray takhaatiirtii shaafic ii imaaday gabar kamid a waxay gu yidhi xabadaha ku jira waana qalliin mida kalena dhabarka xangulaha wax ma gaarin laakiin dhabarka lafta lafdheer lafdheerta ayaa dhabarka wax yar wax ka gaareen guriga ku celi daawaan kuu qoreynaa tariir tariir u sameeya alwaaxa iyo dhabarkana wax wax looga xiro u raadi sidaa guriga uga baxnaani midaana waa qalaynaa gabadha kale qalin baa xali loo sameeyey saddex xabadooda laba xabadooda laga soo saaray alxamdulilah marka ilahi waa ku guuleeyay hadda xaaladeeda gabadha way fiican tahay xabadaha tii kalena dhabarka xoogaa xanuun ayay sheegatay ayadana dhabarki markaan u keenay suunka lagu xiray hadda way iska fiican tahay daahir mas-uuliyiinta amniga ee goobta falkaasi uu ka dhacay maxay tallaabo ah oo ay ka qaadeen a mas-uuliyiinta taliyaha deg taliyaha saldhiga iyo taliyaha dhexe waa ay la soo xiriireen siiba taliyaha dhexe waa soo wacay adeer macaan wuxuu yidhi howshaas markaan aniga shir waan ku jirnay markaan inta dhaceysay markaan soo baxna noola sheegay sidaas darteed arintaadii waan howlgalnay ninkii falka geystay waxay dhaheen waa naga baxsaday laakiin nimankii meesha ay isla joogeen oo mid ka mid yahay mas-uuliyiinta uu ka mid yahay ayaan soo qabanay iyo ninkii baabuurka gabdha gabdhaha ay ka dhaceen daroolka caasiga waxaan geynay c i d waa xiran yahay adiga waxaan kaa rabnaa in arrintaas warbixin naga siisid aada noo imaado waa u tegey warbixinaan ka siiyey waxay dhahay marka arrintaada insha allah waa lagu jiraa waana waxbaan ka qabanaynaa ninkiina waan raadineynaa sidaasay igu yidhahdeen ee darawalka gaariga la xabadeeyey waday maxaa loo soo xiray isaga isaga waxaa loo soo xiray marka hore nimankaan wax la siinaya wax yar oo macno lahayn shan kun iyo wax limidaa la siiyaa muusa siinin ma xallinin haddana markii dambe ilmaha baabuurka xabadaha lagu furay ilmihii qalqaleen baabuurka uma joojinin ilmaha jooga ma dhihin xabadahan ka jooga ma dhihin baabuurkii wuu la carar ilmihii baabuurka dhaca baabuurka ordaya ilmihii ka dhaceen ma garat oo dhib ka soo gaar kaasi waxa uu ahaa daahir aadan cabdiraxmaan oo saddex caruura uu dhalay ay dhibaato dhaawacyo ay ka soo gaareen rasaas uu fureynin la sheegay inuu ka tirsanaa ciidanka dowladda soomaaliya gudaha degmada dherkenley ee gobolka banaadir maalmo kahor wuxuu khadka telefoonka ugu warameeyey wariyaha v o a cabduqaadir samakaab
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal baryahan dambe dalka jabuuti waxaa kusoo badanaya dadka samaysanaya amaba abuuraya shaqooyin madax bannaan iyadoo inta badan sababta arrintaasi loo tiriyo isdhexgalka dhaqaale ay bilaabeen waddamada geeska afrika dhinaca kale tan iyo maalintii shalay roobab aan horey looga baran xilligan kuwaasoo lagu qabowsaday ayaa ka da-ay jabuuti wakhtiga soonka iyadoo maalmihii dhowaa ee lasoo dhaafayna ay cimiladu aad u kululayd wariyaheenna magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixinta noo haya shaqooyinka madaxa bannaan ee loo shaqaysto sida gaarkaa ee aan ku xidhnayn dowladda ayaa baryahan dambe ku soo badanaya dalka jabuuti faarax oofle oo ah guddoomiyaha ururka dadka ka shaqaysta shaqooyinka madaxa bannaan ayaa ii faahfaahiyey marka hore doorka shaqooyinka madaxa bannaan iyo saamaynta ay ku leeyihiin dhaqaalaha shaqooyinka madaxa bannaan amba shirkadaha madaxa bannaan ee suuqyada ku jira waa shirkado ka duwan maxaan ku idhahdaa kuwa amba shaqooyinka ay dowladdu wadda ka duwan oo garab socda weyn oo dhammaystirayo dowladdu wixii ay qaban kareen soo qabanay marka weyn shucuubtu marka ay leedahay maxaan ku dhahdaa shaqooyinka madaxa bannaan ku badan tahayna waa waxa ugu fiican iminka singabura dadka dowladda iyo shicibka shirkadaha gaarka iyo dowladdu way tartamaan dowladdu shaqaalihii bay kala qaadqaataan kan baa ka qaata kan baa ka qaata inaku xaggii dowladda ayaan ka dhisana oo dadkiisi dowladda u wada shaqeeyaan se laakiin waxaa nagu yar dadkii oo shirkadihii sameeyo ayaa nagu yar marka shirkadaha madaxa bannaan waa shirkada ka madax bannaan dowladda oo dad iska leeyihiin dadna shaqaysiiya noloshana wax badan kusoo darweyn maxaa kuu dhaliya inaad hawshan geshido bal noga waran bilowgay sida hawlo haayeen
m b a da markaan dhiganayay m b a master of business and administrationka ayaa igu dhaliyahayd waxbarashadii baa igu dhalisay in markaan dhiganayay aqoontu mar walba qofka waxbay kusoo daraysaa marka nolosheena wax naga bedeleysaa marka inaad ka shaqaysid shirkad madax bannaan yeelatid waa wax lagama maarmaana qof walna u baahan yahay marka taasa igu dhaliseed oo waxbarashadii aan dhiganayay baa igu dhalisay jabuuti waxaa la yaqaanaa dadku badiyaabo dad dowladda ku tiirsanoo inta badan shaqooyinka ka suga xagga dowladdu uu ku yaryahay hamigan inuu qofku meherad samaysto bal ka warantaa maxaad kala kulantay mujtamaca bulshadu inta fara badan waxay jeclaayeen wakhtigii hore iyo iminka labadii sana soo dambaysay ilaa sanadkan way soo yaraanayaan dad fara badan ayaa jira oo shaqooyinka dowladda ka tegay oo shaqo sameeyaa jira amba shaqadii xidhaybaa badanba aad bay u bateen marka wakhtiyadan dambe waxaan odhan karaa in ay soo fiicnaanayso konseptiga ah irka ah shaqa abuurka gaarka ah inay soo badanayso badanayso taasina waa waxay dhammaystiraysaa waxqabadkii dowladda ay qabanaysay iyo himilooyinkii ayay dhammaystiraysaa ay garab waddaa waxaa jira urur aad leedihiin dhalinyarada shaqooyinka de madaxa bannaan ka shaqaysa bal nooga waran ururkiina si kooban ururkayga waxa weeyaan waa baahidayadii ayaa anaga naga dhex dhashay waxaa la idhaha c g e d baa la idhaha ururka dhalinyarta shaqaysata haddaan tarjuma saarno ayaa la idhahdaa waxaan abuurnay labadii kun shan iyo tobankii baan abuurnay ururkaasi waxaa weeyaan annaga ayaa danahayaga iyo baahidayada gaarka ah shirkadahan haysto culayskan haysto waan sheekaysanaa waan ku kulannaa shaqooyinkan ayaan isku weydaarsanaa mala weydaarsi baan ayaan wada samaynaa waan ku wada sheekaysanaa marka waxaan samaysanay isbarasho ayaan samaynay adduunkan uga dhoodhoofnaa shirarka adduunkan kaga qayb galnaa adduunkan kala xidhiidhnaa dowladdan kala xidh meelo badan baan kala xidhiidhnaa meelo badan waan naga soo dhoweeyaa beryahan dambe waxaa laga hadlaya isdhexgal dhaqaalo xagga degmada bal nooga waran arrimaha shaqooyinkaasi madaxa bannaan iyo isdhexgalkaasi dhaqaale wadamada degmada geeska afrika wadanadan igaad oo kale maxaan ku dhahdaa isdhexgalkoogu aad buu muhiim u yahay innaka waxaan nahay waxaan ku noolnaa meel istraatiijikala aad u muhiimsan baan ku noolnaa wadano culculusna hareeraha naga joogaan sida wadanka soomaaliya sida wadanka etoobiya ayaa hareeraha naga wadanka yabanta ayaa naga ah meeshaan joogno waa meel aad u muhiima integration amba wada isdhexgalka dhaqaale waa mid aad u muhiima oo laysku baahan yahay dhinac kale tan iyo maalintii shalay roobaba lagu qabowsaday wakhtigan soonka ayaa ka daayay jabuuti iyadoo maalmihii dhowaa ee lasoo dhaafay cimiladu ay aad u kululayd agaasimaha wakaalada jabuuti ee saadaasha hawada maxamed ismaaciil nuur ayaa sidan ii sheegay roobkaas dadku soon bahayd way daalanayeen way qabow baa u yimid hawadii baa isbadishay tan kalena waxaa dareemayn habeenada udambeeyey saddex habeen u dambeeyey heerkuulka oo kor u kacsanayn oo soddon digrii ahaa iyo haddana dhadadu dhadadu amba miditeyga waxbaaqadaa ay aad u badnayd oo boqolkiiba siddeetan ilaa sagaashan garaacaysa oo jingadaha iyo baawaradu saa u da-ayeen iyagooroob la moodayay alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa la filayey oo roobab kale waa roobabka diraacda afarna waxaa loo yidhaha sugum waa roobabka la sugaya weeyaan alxamdulilah waan leenahay qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa iyaguna iga waramay roobabkan lagu qabowsaday wakhtigan soonka السلام عليكم فيصل عبد الحدي والله ما شاء الله إلهي نوقه وجهي الحمد لله وكا باش باش يبر وقضي نمعد إلى بالي ibraahim cabdi alxamdulilah soonkuu fiican yahay wuu qabow yahay sanadka aad buu fiicnaa iminkan roobaaba noo daa'ima waa wac dhulku waa kaa jawiga aad buu fiican yahay maanta qabonkii si fiican baa si fiican baa loo soomay sanadka aad baan u fiicannahay maantana raxmadda de alxamdulilah waad arkaysaa taa xareedda meel walba odhan waa taa xareedda alxamdulilah inkastoo aan u malaynaya inuu hareeraha iyo xaggaa koonfurta nooga badan yahay laakiin weli dee fadki uu taagan yahay weli uu taagan yahay way cegaagtaa daruurta alxamdulilah waan sugaynaa de mid nabad iyo caano leh cabdilaahi aadan cigigiilawala cabdilaahi bal ka waran goyshaalana waad iga soo huwaday dhulkii uu qabow yahay soonkiiyo roobka nimcadaa dhacaysa aad buu fiican tahay dee roobka iyo nimcadaas rabadaan muse v o a jibuuti
ururka somalishes commitee fadhigiisu yahay dalka jarmalka ayaa gudaha soomaaliya ka sameeya furin dadka danta yar xilliyada ramadaanta waxaana uu ururkaasi sidoo kale uu caawiya ilmahaan awoodin waxbarashada iyo noloshada aasaasiga gudoomiyaha ururkaasi xaawo maxamed cusmaan ayaan khadka telefoonka ee jarmalka kula xiriiray waxaana ugu horreyn aan weydiiyey sababaha iyo fikradda ka dambeysa inay bilaabaan howshan waxaan ku bilownay ururkan laba kun iyo sagaalkii ayaa waxaan ku bilownay ceelasha markii lagu soo qaxay halkaas oo aan madarasad ugu bilownay dadkan danta yar si aan wax ugu qaban ugu qabto marka waagaas aabahay oo corneel ahaa ayaa bilaaba howshan allaha u naxariistee may laba kun toddobadii labadii kun toddobadii bilaabay laba kun iyo sagaalkiina uu dhintay marka maadaama laba kun iyo sagaalkii uu dhintay ayaa aniga maalintaa wixii ka dambeeyo ilaa hadda maanta oo la joogo laba kun iyo sagaal iyo tobanka tobankaas sano ayaa hadda howshaan wadnaa maasha allah alxamdulilah howshana waxaan igu dhaliyey in aan hore usii wado maadaama aabahay uu howsha bilaabay inaan hore usii wado waagaas sagaashan caruuray ahaayeen maantana laba kun oo caruuray marayaan oo inta aan wax u qabano oo bil walba ah marka aqoon ha noqoto waayahay labada kun ee caruurta ah waxyaabaha aad u qabataan maxaa ka mid ah
labada kun oo caruurta waxaa kamid ah horta ciyaalka waxay leeyihiin magaalooyin kala duwanay joogaan muqdishoay joogaan kismaayoy joogaan baydhaway joogaan gaalkacyay joogaan beledweynay joogaan hal meel ma wada joogaan soomaaliya oo dhan ay wada joogaan meelaha ugu midka badan oo ugu dadka danta yar badan tahay waxaana u qabanaa waxbarasho lacag la-aan ah ilaa galaaska koowaad ilaa galaaska sideedaad ama hadda xamar oo kale muqdisho oo kale ilaa galaaska labayo tobnaad ay marayaan waxaan ku iraha waxaan kaloo u qabanaa inaan raashin siino inaan igidadahoo kale afurino maalmaha ramadaanka oo kale inaan la afuriyo waxyaabo badan oo u baahan yihiin ciyaalka xitaa hadda maasha allah aad bay u koreen ciyaalkii aan hadda tobanka sano haynay maanta ayaga ayaa guddoomiye ka ah oo hawsha muqdisho qaarkood isxilqaamay oo wax qabtaan oo wax lagu farxi karo maalin walba markaan arka ciyaalka ciyaalkaiyoo kale noqdeen waa inaan hore usii wadnaa hawshii oo dhiirigelin bay ii tahay
marka hawshan kolley ma ahaan mid fudud marka aad laba kun oo ciyaal oo kale aad taageeraysaan oo cuntadii aad ka taageeraysaan dharkii ciidda ka taageeraysaan iskuulkii waxbarashadooda aad ka taageeraysaan waxaa la isweydiin karaa dhaqaalaha aad ku bixisaan hawshan yaa idinka gacan siiya dhaqaalaha aan ku bixino waxaa naga gacan siiyo jarmalka dad muslim muxsiniin ah oo ku nool halkan dadka marka waxay sameeyaan hay-adda ugu weyn oo nacaawin jirtaa jirta la yidhaahdo ansar international oo taasaa ugu badneyd hay-addaasana siin jirtay maalgelin jirtay maalgelinta ugu weyn waxaana maalgelin jireen oo kale kooxyo ururo kaloo badan baana noosoo nala soo xiriira oo raba soomaaliya inay wax ka qabtaan marka annaga waa ufududeynaa waana u dirnaa wax allo waxay u baahan yihiin sawiradoodii iyo ilmahaasoo dhan iyo wax allo wixii dhaqaale ah badankood ayagaa bixiyaan ani marka halkan jarmalka waxaan ufadhiyaa inaan isku xiro maalintii oo dhan aan hadda kuwa soomaaliya waco iyo kuwan isheeg dadkan jarmalka joogo ani waxaan ahay isku xiriiriyihii waxaan ahay guddoomiyaha oo somalish committee marka hadda ururadaasi ka sokow dad kale oo soomaaliyeed ma jiraan oo qayb ka qaata gargaaridda dadkaasi dhibaatada haysata ee aada caawisaan aad bay u yartahay numberka soomaalida ka qaadatay aad bay u yartaa ka xumahay in aan irahdo saas sababtoo ah demarku way iska dad yaryihiin dadka aaday ugu yaryihiin meelo kale dheeray degan yihiin waxaa jira dad ay koontada lacag kusoo diro oo muxsiniin soomaali ah laakiin numberka ugu badan waa dadka ajnabiga ah maxaa idin qorshaysan markaa qorshaha aada noo degsan waxay tahay maadaama ciyaalkii hadda aan aragnay in ay meelshi ugu fiicneed ay marayaan qaarkood ay afar iyo toban shan iyo toban yihiin waktigii ugu fiicnaa ay marayaan hadda waxaan muqdisho go-aansanay in aan center ka dhisno hob center hob school hobka school schoolkaasoo ah xirfadda lagu barto taas ayaa noo qorshaysan hay hamigeena ugu weyn waxay tahay in aan gaarno sidii aan ardaydaas xirfad ay ku bartaan ay iskood isku dabaraan ay ku shaqaysan lahaayeen ugu dambeyn halkan waxaan uga baaqayaa dadweynaha soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin haddii ay naga taageeri karaan ay noo soo garab istaagi karaan waxaan jeclaan lahaa in ay noo soo garab istaagaan meesha ugu fiicneed maanta ardaydaas ma sii deyn karno dhibaatada ugu daran oo maanta aan rabno ciyaalka inaan maanta waxbarashadooda heer sare inaan gaarsiino marka qof walba wuu awoodaa inuu wax qabto ma fahanta marka qof alla qofkii doonaya inuu la soo xiriiro diyaara umaha
taasi waxay ahayd guddoomiyaha ururka somali shes committee ee fadhigiisu yahay dalka jarmalka ee gargaara dadka danta yar gudaha waddanka soomaaliya ku dhaqan xaawo maxamed cismaan khadka telefoonka ayeyna igu warramaysay
haatanna dhinacii qasidooyinka nebi ammaanka waa qasidada dhegina kusoo dhacaysa fanaanada allaw naxariistee faadumo qaasim hilowle qasiidadaasi fanaanada faadumo qaasim hilowle ayaa u dambeysay idaacaddayadii subaxnimo inta haddii la dhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdi bashiir abikaro dhinaca farsamada noo joogay iyo jamaal axmed cusmaan oo idaacadda ila daadihinayey waxaannu dhammaanteed idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan